kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowladweyhaaka soomaalida ayaa ka furmay magaalada jigjiga ee caasimada dowladweyhaaka soomaalida iyadoo kalfadhigan ay soo xaadireen xildhibaano dhan laba boqol soddon iyo laba xildhibaan waxaana kalfadhigan furtay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladweyhaaka soomaalida ayaan cabdi maxamed oo ugu horrayntii xaqiijisay in kooranku uu buuxo qodobka sideed iyo tobnaad sanadkii saddexaad ee dugsiga keeradaalinkan aan ka shaqeeyo anshaxa xubnaha farqa koowaad labada kun iyo laba kooramku wuu inoo buuxaa waxaana fadhiya xildhibaano laba boqol soddon iyo laba xildhibaano kanfadhigeennana sidaas ayuu inoogu furan yahay kadib markii ay xaqiijisay marwa ayaan cabdi maxamed in kooramku uu buuxo waxay soo jeedisay ajendayaasha hor yaalla kalfadhiga waxaan u gudagelaynaa ajendayaasheenii ajendayaasheenu waa saddex ajende si guud waad haysataa ajendaha koowaad waxa weeyaan hadal qoraaleedkii kalfadhigii hore inaynu ansixino kow ajendaha labaad waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhegeysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda ajendaha saddexaadna waa bayaano bayaanadaas oo kale ah bayaanka wax kabedelka bayaanada dib loo habeeyey ee xafiiska fulinta d d s bayaanka bayaanka labaadna waxa weyaan bayaanka wax kabedelka maamulka maaliyadeed bayaanka saddexaadna waxa weyaan bayaanka wakaalada adeega biyaha iyo dareeraha bayaanka saddexaadna waxa weyaan bayaanka miisaaniyadda deynta ah bayaanka shanaadina waxa weyaan bayaanka maamulka ururka bulshada ee qaydka ah marka waa shanta bayaan si guud marka ajendayaasheena si guud aanu ansixino saddexdan ajende inta ogol gacanta taag dejiya inta ka aamustay inta diidan ayaa ajendaheena saddexdeena ajende si guud sidaasayna ugu ansixeen soo jeedinta ajendayaashaasi hor yaallay golaha xildhibaanada waxay goluhu cod buuxa ku ansixiyeen ajendayaashan intaasi kadib waxaa la gudagalay ansixinta bayaanada kala duwan oo uu soo jeediyey axmed xaaji samatar oo ah wasiirka xafiiska cadaaladda dowladyahaaka soomaalida si uu faahfaahin uga siiyo bayaanadan xildhibaanada sida caadiga ah bayaanadan markii xabsida ay ka yimaadeen baahidoodu waxaan marinay in khabiiro iyo aqoon iswadaarsi lala yeesho meelaha ay khusayso isla markaasna daraaftii koowaad la sameeyo waxaan kaloo sameynay diyaarintii koowaad iyo dowlihii koowaad oo aan la yeelanay stakeholderkii cidday khusayso waxaan kaloo sameynay in aan golaha fulinta iyo dowladda deegaanka soomaalida ay ka doodaan islamarkaana falanqeeyaan soona baasgareeyaan waxaan kaloo oo marinay guddiyada joogtada ah ee golaha xildhibaanada inay si fiican uga doodaan wixii talooyin oo ay bixiyeenna sideedii ayaa loo qaatay kadibna waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida oo iyagu ka dooday sidoo kalena talabixinno ka bixiyey bayaanadan kala duwan bayaankan bayaanka